فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما mujrimiin
markaasaan ku soo dirnay dushooda daad qaada oo keena dhimasho baahsan iyo ayax iyo injiro iyo rah iyo dhiig calaamooyin cad ahaan wayse isweyneeyeen waxayna ahaayeen qolo dembiilayaal ah